الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة تحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو واعتصمنا بذي الملك والملكوت والعزة والجبروت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت walaalayaal ilaahay ayaa mahadleh caalamku waxa uu ku jiraa imtixaan xagga dhibta ah labadii qur'aanka lagu sheegay alba'saau waaddaraa xaggii dhaqaalaha iyo diiqu lcaysh ceeshkii ooho waxa weeyaan diiq noqday iyo duruuftii oo adkaatay iyo xanuuno ayuu caalamku ku jiraa ummad muslimaynu nahay towxiidka inaynu giijinaa waa arrin muhiima ilaah ummadda inaynu ku xidhnaa waa muhiim ilaah inaynu ku xidhnaanaana waa arrin muhiima waxaa runtii aan dareemayaa in dadka in badan oo ka midi asbaabta xanuunadan iyo dhibaatooyinkan lagaga hortegayo inta badan intay soo dhigayaan ay tahay inta badan ee ummaddu waxyaabahay soo dhigayaan ee arrimahan lagaga hortegayo inay ka mid tahay kuwa maadiga ah faraxalo kala fogaada hindhisada wax gaara ku hindhis ama sidaa u hindhis laakiin ummadda intooda badani qodobka koowaad inoo rakisa uu awoodda inoo saaray oo ahaa in isaga xaggiisa loo noqdo in loo tadaruco in la bariyo in ay aada uga maqan tahay gaale iga dah iyaga iskumabda' ma nihin muslimkii baa wasaacsaba lawaxadaha markaad aragto iyo boodharka iyo haddaad telefoonadeenna markaad aragto meseejyada iyo fariimaha laynoogu soo dirayo dee waxaan jeclaa anigu ummad muslima markaynu nahay inaynu nidhaahdo war ilaahay u noqda war ilaahay barya war ilaahay u toobad keena qodobka koowaad marka laga dhigo war faraxasha waar waxa weeye allahuma salla hindhisada saa u hindhisa in la yidhaahdo lianna inagu waxaynu taa u rakisaynaa xanuunka yaa keena alle xanuunka yaa qaadi kara alle marka ma asbaabtan yaree khafiifka abaa inagala weynaatay ilaahii weynaa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inaa kunna min aldaalimiin ilaahayna wuxuu yidhi sidaynu hore u sheegnay walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika faakhadnaahum bilba'saa'i waaddaraa'i lacallahum yatadarracuun ummadda marka ay dhibi ku habsato waa imtixaane waxaa la doonayaa inay dariiqa dib u qabsadaan oo ilaahay ay baryaan oo ay ilaahay u noqdaan ilaahay baa jala jalaaluhu qur'aankiisa ku yidhi aman yujiibu lmudara idaa dacaah war ka dhibaataysan ee la dhibgeliyey dhibtu noocay doontaa ha noqotee ma ka aqbalaya oo ilaahaya marka uu u baaqo ee uu u dhawaaqo ee uu baryo waa kee ka aqbalaya qofkii dhibaataysnaa oo dhibta ka qaadaya oo wakiiladii dhulka idinka dhigtay idinka ma ilaahay cid aan ahayn baa jirta oo dhibta idinka qaadaysa a ilaahun maca allah ma ilaah aan ilaaha xaqa lagu caabudo ahayn oo jira ayaa jira oo dhibta fayda laa wallahi udcuu rabbakum tadarucan wa khufya ilaahay barya idinkoo isu dhuldhigaya ayaa ilaahay yidhi saa darteed walaalayaal si gaara waxaynu u soo bilownay jimcihii hore ilan dadkii waxaynu doonaynaa marba waaqaca iyo xaaladda aynu ku noolnahay wax inaga anfacaya diinteenna inaynu soo gudbinno xadiid duco ah oo tadarucu ka muuqda iyo isduldhigu ayaan maantana doonaya dhegihiinna inaan maqashiiyo inta wax akhridana waxaan xiisayn lahaa inay xifdiyaan oo ay ku dhaqmaan oo ay ehelkooda baraan oo ay macnihiisa fahmaan inta kalena ee aan xifdihi karayna macnaha soomaali ahaan intay u fahmaan ayay iyaguna ku dhaqmaan xadiidkani waa xadiis oo saxiixa abu daawuud iyo ibnu maajahba way warinayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan duco cajiiba oo masaa'ibta ilaahay lagaga ilaahay lagaga magan gelayo ayuu nebi moxamed ku sheegay xadiidka ibnu cumar baa warinaya ibnu cumar wuxuu yidhi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama muu ahayn mid ka taga duca ducooyinka soo socda marka uu galabaysto iyo marka waagu u baryaba galab iyo subax ducadan uu akhrisin jiray waa maalin walba gelin horiyo gelin dambaba waa barakada iyo wanaagga ay leedahay ducadani nebi moxamed baa ka tegi waaye oo ilaahay ilaalinayey innagu inaynu ka tagna maaha nebigu waxa uu ilaahay ku bariyey arrimahan allaahumma buu ka bilaabay waxay ina baraysaa sida ilaahay loo baryo ee edabta iyo akhlaaqda ku jirto markaad ilaahay baryayso magacyadiisaa lagu barya ilaahayow allaahumma yaa allah yaa raxmaan yaa raxiim yaa xay yaa qayuum xadiidkani wuxuu sheegay allaahumma waxaa jira magac ka mida magacyada ilaahay ama magacyo kooban oo axaadiistu ay sheegtay oo magacyada ilaahay ka mida oo ismullaahi alacdam la yidhaahdo oo qofkii ilaahay ku barya ilaahay ka ajiibaya axaadiistaa markii aan eegay ka warramaysa allah loo bedi alraxmaan alraxiim alxay alqayuum kuwaasa ugu horeeya mid ka miduu ku baryayaa kuwii lagu sheegay allaahumma ilaahayow allaahumma macnaheedu waxa wey yaa allah miimkani waxa uu wakiil ka yahay yaadii yaa nid nidiha ahayd yaa allah ilaahayow adigaan ku baryayaaye innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa alcafwa saamaxaad iyo dhaafid waalcaafiyata iyo caafimaad qab fi dunyaa adduunyada iyo waalaakhira aakhiraba adduunyadana caafimaad baan kugu weydiistay aakhirana caafimaad baan kugu weydiistay allaahumma ilaahayow soo celinaya macaan magacyada ilaahay allaahumma ilaahayow yaa allah innii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa alcafwa dhaafid dunuubtaydii aad dhaafto waalcaafiyata caafimaad qab ayaan ku weydiisanayaa fii diinii diintayda aad ii caafiyad iyo nabad inaad diinta ii badbaadiso diintayda wa dunyaaya adduunyadayda wa ahlii ehelkayga wa maalii hantidayda allahuma astur cawraati ilaahu ceebtayda ii qari ilaahu ii astur ceebtayda wa aamin rawcaati arrimaha dadka argagax gelinaya ee cabsi gelinayana ilaahu iga badbaadi wixii wixii wuxuun cabsi gelinaya laga naxayana ilaahu iga badbaadi allahuma axfadnii ilaahu ii ilaali riwaayada riwaayad waxay leedahay allahu riwaayadna allahuma bay ka tegeysaa labada abu daawuud iyo ibnu maaja allahuma axfadnii ta ziyaadadaynu qaadanaynaa ilaahayow ii xifdi hee oo iga dhowro ii ilaali min bayni yadaya hortayda wixii igaga iman lahaa ee dhiba adigu iga xifdi oo iga ilaali gaar halkaa hore iga noqo wa min khalfi gadaalla ilaahoodu gaar iiga noqo iga ilaali wa can yamiinii xaggayga midigna ilaahayow adigu gaar iiga noqo oo i ilaali wa can shimaali bidixdaydana ilaahayow adigu iga ilaali maxaa hadhay laba jihaa hadhay wa min fawqii xagga sarana ilaahow adigu iga dhow oo i ilaali wa acuudu bicadamatika ilaahayow weynidaada anigoo ku tawasulaya oo kuugu dhowaanaya weynidaada weynidaada darteed waxaan kaa magan gelayaa an uqtaala min taxtii gaadmo inay igaga timaaddo xagga hoosena gaadmo inay xagga hoose igaga timaaddo xadiidku horta macnihiisa guud waa kaa xadiidku wuxuu sheegay inuu ilaahay nebigu beriyey adduun iyo aakhiraba wanaagooda iyo dhib inuu ilaahay ka hayo alcaf ilaahu marka hore waxaan kaa dalbayaa inaad maxwu dunuubi maca satrihaa bay culamadu yadaan in dembigii lagaa dhaafo weliba la qariyo oo aan lagusoo lagu fadeexadayn inta lagaa tirtiro weliba lagu astiro ilaahu wixii dembi aan galay qof weliba wuu isogi ilaahu dembigaan galay ilaahu igana dhaaf kiiskaan galay qirtaye ilaahu kiiskii iga dhaaf ilaahu ii asturna iga qari iga qari oo ilaahayow mid aan waxa weeye qarsoon ka dhig walcaafiya culimmadu waxay ku fasireen caafiyad baan ku weydiisanayaana hiya difaacu اllahi can اlcabdi اlasqaama wاlbalaaya in ilaahay qofka ka difaaco oo uu ka hayo oo uu ka xijaabo oo uu ka ilaaliyo xanuunada iyo balaayooyinka fi dunyaa adduunyada dhexdeeda macnaheedu waxa weeye intaan adduunyada noolay waa maxay ilaahayow balaayo iga ilaali xanuunada dhibtale iga ilaali fitanka iga ilaali adduunyada dhexdeeda adiga ayaa iga caabiyi kara adiga ayaa iga hor istaagi kara ilaahu iga hor istaag aakhire maxay tahay iyaduna aakhirena maxaa lagaa ilaalinaya markaad leeda caafiyada aakhire isii macnaheedu maxay tahay ilaahayow hawl badan baa dambaysa su-aal baa dambaysa xisaab baa dambaysa ciqaab baa dambeeya naar baa dambaysa hawl iyo dhibaataa dambaysa ilaahayow arrimahaana ilaahayow caafiyad iga sii oo iga badbaadi waa arrin weyn iyo xataa taasi waa aakhiree caalamulbarsakha inta lagu jira cadaabulqabriga markay naftu iga dhacdana ilaa adduunyadii baad soo baride cadaabul marka qabriga aan galay ilaa inta qiyaamuhu ka dhacayana qabriga ku jirana ilaahu cadaabulqabriga igaga ilaali waxay culimmadu yidhahdaan xadiisku wuxuu israaciyey alcaf waalcaafiya alcafw walcaafiya cafigu waa maxay waa in dembigii lagaa dhaafo marka lagu nadiifiyey ilaahay raalli kaa noqday ayaa maxaa raacay iyadana in adduunyadiina lagu wanaajiyey aakhirana lagu wanaajiyey marka waa laba runtii barako oo haddii la ysugu kaa daro runtii nicmo weyna diinta iyo ilaali ayaa ku jirta shayga ugu horeeya diin baa la sheegay oo ehelkii baa la sheegay oo maalkii baa la sheegay diintii baa si loogu horraysiiyey xadiidka diintu hadday ku hagaagto waxa kale oo dhani waxa weeye way ka hooseeyaan waayo diintu hadday hagaagto caqiyadu kuu hagaagto iimaanku kuu hagaago oo aan dhaawac diintaada iyo tawxiidkaaga iyo caqiidadaada iyo ku-xidhnaanshaha ilaahay aad ku xidhan tahay iyo kalsoonida aad ku qabto iyo yaqiinta ilaahay aad ku qabtaa haddaanay kaa dhaawacmin oo alla taa taa ilaaliyo taa ilaahay barido nimco oo dhan baad haysata adigoo dabeedna faqiira ayaad halkan ka qanitay masaa'ibta dhacaysa damaq kugu samayn mayso oo waxaad leedahay ilaahay baa keenay ayaad leedahay imaka dad badanoo xanuunkan aanu kuba dhicin ayaa stress iyo walbahaar iyo walaac qaaday oo maxaa la islaba gaad xanuunba kuma dhicin way igu soo socdaa intaasaa maanta dhimatay intaas dabadeedna waxay qaadeen warwar bay qaadeen laakiin markaad adigu ilaahay rumaysan tahay tawxiidkaaga iyo caqiidadaadu ay qawi tahay maxaa dhacaya inaad tiraa arrinka ilaahay baa leh mabsuudna waad noqonaysaa wixii alla qadaray waayo waa adigan ducadiina wadaya alla barigo ilaahu iga leexina leh ee asbaabtii la imanaya ilaahow adduunyadayda diinta ii ilaali oo waxa weeyaan tawxiidkii iyo daacadii ilaahu ii ilaali adduunyada ii ilaali waa masaa'ibta adduunyada iga badbaadi ceebaha adduunyada iga badbaadi kuwa raadayn kara qalbigayga inay waxyeelaan oo ruuxdaydii ay waxyeelaan oo aan dikriga ilaahay kaga mashquulo oo daacadii ilaahay aan kaga mashquulo ilaahayow adduunyada noocaa ma baryayo ilaahu taa iga ilaali waxaad adduunyada iigu ilaali inaan ku xuso inaan adiga kugu xidhnaado inaan muwaxid noqdo wa ahlii ilaahu ehelka ii ilaali oorida iyo ubadka iyo qaraabada ilaahu inta u dhowbay zawjka iyo uba ee zawjada iyo ubadka iyo ehelka ilaahu ii ilaali waa adigaa u duceeyey waa xirsi xidh ilaahu xanuuna iga ilaali ilaahu busaarada iga ilaali ilaahu fitna iga ilaali ilaahu fahmo xumo iiga ilaali ilaahu akhlaaq xumo iiga ilaali alla maxay kelmaddu koobsanaysa wamaalii maalkayga ii ilaali xaaraan iiga ilaali xaaraan inaan ku bixiyana iiga ilaali in la dhaco inay baaba'aan in la xado in la boobo in waxa weeyaan si un layga galo adigu iiga ilaali allahuma asdur cawraatii ilaahu alla dhaliisheennu badana alla qof waliba ceeb- ceebtiisu badana laakiin aniga taydu ima muuqato ta hebel baa ii muuqata waa macruuf ha ceebtaydu aniga ima muuqato alla ceebtaan leeyahay fara badana alla ceebtaad leedahay fara badana laakiin maxaa waxa weeye adoo intaasoo ceebood leh ayaa haddana hebel uun aada xamanaysaa ood wax ka sheegaysaa oo aad waxa doonto ku odhanaysaa ilaahayow anaa buuxi eh allahuma astur cawraati ilaahu ilaahow ilaahow i astur ilaahow ceebahayga astur culimmadu waxay yidhahdeen matali showkaan oo kale markuu halkan sharxaya wuxuu leeyahy ilaahayow cawradayda astur waa maxay cawradayda jidhka cawradayda jidhka ilaahu astur oo cawradayda fangortayda diinta ku jirta ilaahu ii astur oo ii hagaaji ilaahu ehelkayga fangorta ku jirta iyo nuqsaanta ku jirta adigu ii hagaaji adduunyadayda dhibta ku jirta iyo ceebta ku jirta iyo fangorta ku jirta ilaahu adigu ii hagaaji aakhiradaydana ilaahayow ii hagaaji wa aamin rawcaatii waxyaabaha cabsida iyo argagaxa iyo naxdinta lana ilaahu iga badbaaday adugu waxaa argagax iyo istras iyo walbahaar iyo walaac iyo inaan isku daato iyo qalaq inuu galo ilaahu adigu iga ilaali ilaahu taana adaan kaa magan galay xadiidku wuxuu ku soo gebagabaynayaa arrin cajiiba oo ah lixda jiho lix jiho waji xaggaa hore iyo xagga dambe midig bidix xagga sare cirka iyo xagga hoose intaba ilaahu adigu i- waxa weeye iga ilaali difaacayga ilaahu aduu noqo ilaahow jiha walba adigu iga ilaali meel shaydaan iga soo galo meel dhib iga soo gasho ilaahayow iga ilaali laakiin markii shanta jihee kale la sheegay allahuma axfadnii ilaahu iga ilaali ilaahu iga xifdi lehay laakiin markii jihada lixaad la sheegayey oo wa min taxtii si gaaruu nebigu u sheegay oo nebigu wuxuu idhi waacuudu bicadamatika an uqtaala min taxtii xagga hoose in dagmo layga waxa weye ikhtiyaalku waa maxay qofkii oo gaadma ku dhacdo gaadma inay igaga dhacdo xagga hoose culimadu waxay ku fasireen wakiic oo kale mu- oo ah muxadisiintii soo warisay xadiidka mid ka mid a wuxuu yidhi alkhasfu waa dhulkoo lagula jaro ilaahu dhulka hanala goyn buu leey waa tii lagu halaagay qaaruun culimmada qaar culimmada mucaasiriinta imika iyagu way kasii korkordhiyaan wallahu aclam dhib uun waxay doontaba ha no khasfi iyo wuxuu kala wuxuu doonaba ha noqdee dhulka ilaan dhulku waa halkaynu ku taaganay waa firaashkeenni firaashku wuu ka khatarsan yahay firaashka haddii balaaya kaaga timaado waa khatar marka in khasfi xag hoose igaga yimaadana ilaahu adaan kaa magan galay shaydaanku markuu ilaahay hortiisa ka dhaaranayey isagu waxa uu sheegay jihooyinka uu kaga iman karo oo kuwan u badan uma la'aatiyannahum min bayni aydihim xagga horaan kaga iman wa min khalfihim xagga dambe wa can aymaanihim midigyadooda wa can shamaa'ilihim iyo bidixyadooda lakiin xagga sare muu odhan isagu shaydaanku muu odhan xagga saraan kaga imanaya leanna khayrkaa ka yimaada xagga waxaa dhib ka keeni karana ilaahay uun qul huwa alqaadiru calaa an yabcaa calaykum cadaaba min fawqikum laakiin halkaa isaguma xaggaasaan kaga imanayaa muu odhan isagu jihooyinka kaluu sheegay marka walaalayaal inagoo taa haysanna rabbigeenna haysanna ducadiina haysanna inaynu sababta koowaad ka dhigno taas ayaa muhiima waxa kale ee laynoo xaqiijiyo ee waxay noo tarayana maaha macnaheedu ka taga laakiin de halkan waa halkii ruuxda lagu dawaynayey waa halkii ilaahay dadka lagu xidhayey war imaka hadduu milyaneerka ugu dambeeye yahay oo uu shaqada ugu wanaagsan haysto oo uu caafimaadka ugu badan haysto saacadaha ugu dambeeya ee ay naftu ka dhacayso ee uu sakaraadka ku jiro waa laysku meeraystaa markaasaa dhakhtar doona wadaadkii ku tufayadan waqiila man raaq wadanna anahu lfiraaq waltafat isaaqu bisaaq xoola lama soo hadal qaado ubadna lama soo hadal qaado madaxtinimadiina lama soo hadal qaado mar haddii halka loo noqonayaa ilaahay tay oo taasi taynu yaqiinsannahay ay tahay walaal waxaa la doonayaa masaa'ibtani markay dhacayso koow inaynu ka dhigno inaynu ilaahay barino ducooyinkana akhrisanno insha allahu sidaasaynu u yar wadi doonaa marba xadiis ama laba xadiis oo ducooyinkaa ka mida uma saluu wasalimuu cala rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam imtihaala liqowli اllahi tabaaraka watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima allahuma sali cla muxamed wcla ali muxamed kama salayta cla ibrahima wcla ali ibrahima inaka xamiidu majiid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا رحمن اللهم يا رحيم اللهم يا حي اللهم يا قيوم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم احفظنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واقم